marka hore dhuux waan idka tacsiyadaynaynaa geerida siraaje ilaahay ha u naxariisto jannooyinkiisiina ha geeyo bal haddaad faahfaahin naga siiso goormaad ogaateen inuu shilkani dhacay oo uu ku jiro isagu ha walaalow geerida waxaan ogaanay uun shalay markii aan ay diyaaraddu ay dhacday kadib dadkii ku jiray ee ku geeriyooday magacyadoodii la sheegay kadib ayaan oga ayaan ogaanay waan garta
markii hore waan waan imanayaa bulahaa bisha tobankeeda inaan imaada laga yaabaa haye oo xagga oo nairobi aan gaaro laakiin sidaas ayaan marmar noo sheegayay laakiin markaa hore information buuxamaana kayn laakiin kadib waxaan ogaanay markuu shir ku dhaca shalay waan gartay marka xagguu ka imanaya marka hore idii sheegaya inuu ka imanayo nairobi tegayo xaggi wuxuu ka imanaya maraykanku ka imanaya walaa waan gartay xagguu ku noolaa oo caadiyan ku noolaa markiisi hore maraykanka
maraykanka wuxuu ku noolaa minnesota buu ku noolaa minnesota ku noolaa Ah, magaciisa markaad aragteen n dabcan ma waxaad ka aragteen shirkaddu intay shaacisay dadkii iyo meelaha ay u dhasheen mise eheladii baad la xidhiidheen ee, waxaa nagala soo hadlay markiiba walaalo maraykankan aan- maraykanka nagala soo hadlay waan gartay oo e- eeladii xaggaa joogtay baa markiiba nala soo hadashay kadibna xaggan aan ka ogaanay inuu ku jiro dadkii ku geeriyooday diyaaraddan uu la socday waa gartay haddii aad n iyada faahfaahin naga siiso n nin intee leeg buu ahaa n siraaj xuseen n ubad ma ka tegay qoys ma lahaa
de ahaantiisu wuxuu ahaa sod soddon iyo kow buu jira meelaha soddon iyo kow jir buu ahaa waan gartay
wax wax caruura kama tegin iminka ayay iminka ayay udo- ayay gabar u doonanayd inuu guursado iminka ayay ayuu qor iminka gaba- gabar u doonanayd baa jirtay inuu guursado waan gartay marka qorshaha uu socday n e, safarkiisu ma safar uu qaraabadu soo salaamay ahayd mise n qorshaha guurkuna qayb buu ka ahaa
wuxuu u socday wuxuu rabay inuu een, kenya inuu tago oo u tago walaalkii oo mid joogay een, oo la yidhaahdo een, axmed siyaad xuseen cabdi oo kenya joogay isna maraykanka degan halkaasay ku ballansanaayeen tanna qorshahana qayb buu ka ahaa marka kadib bishan labaatankeeda inay ku noqdaan maraykanka ayuu qorsho u ahaa waan gartay n n dabcan etoobiyaad joogtaan n dee shilkuna wuxuu ka dhacay addis buu ka dhacay ma tagteen goobta ee shilku ka dhacay haa waa la tegey walaalo waxaa tegey wa- waa la tegey insha- waa la tegey adisaba safaaradda maraykanka ayaana lagu wareejiyey meydadkii iyo wixii iyo ayaa lagu wareejiyey
waa gartay marka halkaas wa- waa waa lala xidhiiray oo waa la joogaayo walaaladii baa jooga eega cabdi xuseen cabdi xuseen cabdi iyo hodan xuseen cabdi oo ay walaala yihiin labadaba siraaje xuseen cabdi ilaahay unaxariistay ku geeriyey shilkii diyaarada ayaa jooga addis ababa oo mara- safaaradda maraykanka ay ay ay u taay tageen waan gartay marka iyagaa qabanqaabadii ku jira aaska oo n kala xidhiidhaya safaaradda haa walaalaha ayaa kala xiriiraya qabanqaabadii qaabkii loo aasi lahaa iyo iyo sidii waxaas iyo hawlahaas oo dhan iyo safaaradda ayaa kala xiriiraya aniga waxaan joogaa magaalada dhagaxbuurka nimanka kaala hadlaya
waan gartay waayahay aad baan kugu mahad celinaynaa ilaahayna ha u naxariisto n mar kale waan idka tacsiyadaynaynaa qoys ahaan n geerida siraaje iyo walaala iyo walaala inta mirinaa